waad mahadsan tahay walaalka waxaa cusub weerar culus oo kamiin ah oo saaka iyo ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka uu ku socdaalayay inta u dhexeysa magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weerarka oo ahaa mid dhabagal ah ayaa ciidanka mujaahidiinta waxaay la egteen askar ka tirsan dowladda federaalka uu ku socdaalayay deegaanka hareeri caadle ee duleedka magaalada muqdisho weerarkaas waxaa lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoona goobta uu dagaalka ka dhacay ay uga carareen meydad hubna halkaasi waa looga furtay ugu yaraan waxaa la xaqiijiyey in shan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka lagu dilayo weerarkaasi kamiinka ah sagaal kalena lagu dhaawacay ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarkaasi waxa ay kusoo furteen khaniimo ay ka qaateen ciidanka dowladda federaalka waxaa khaniimadaasi ku jira laba qori oo b k m ah iyo qori r b g ah iyo sidoo kale qori a k fortseven ah kuwaasi oo ay lahaayeen ciidanka dowladda federaalka intaanan ka bixin dhacdadan waxaa haddana soo gaaray in khasaaraha ciidanka dowladda federaalka ah ee ku gaaray weerarkii ka dhacay deegaanka hareeri cadli ee kamiinka ahaa inuu aada usii kordhay oo dhimashada ayaa gaartay lix askari halka dhaawacuna uu labiyo toban sii cagacagaynayo mid ka mid ah dadka deegaanka oo islamarkaana goobjooga ah ayaa wuxuu xaqiijinayaa in ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ay hadda ku sugan yihiin goobihii saakay ay dagaaladu ka dhaceen waxaa imaaday shabaaba xalay soo galay wadada xidhiiri caadilaahi ciina meel lahayo udhexeysa garas muddo udhexeysa shabaabku waxay joogaan aargada xidhiiri caado meel yidhahdo ilaa iyo dalcadda ciinla iyo hareeri madoobe dowladda waxay joogtaa garas muddo ilaa iyo lambar labaatan ilaa caliyaalay joogaan ilaa iyo waxay joogaan iridasha cali marka way isku muuqdaan waana la isgaraacaya ilaahiyo allah naga amaanweyne saaka xaafadii waa loo kala carara saaxiibo